gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya abuukar cumar dhegey oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in la xaliyey khilaafkii arrimaha doorashooyinka aqalka hoose ee puntland cumar dhegey ayaa waxa uu sheegay in puntland ay ka laabatay go-aankii ahaa in gebi ahaanba ay joojinayso doorashada xubnaha aqalka hoose ee puntland kadib markii ay u sababaysay puntland in ay ka caroodeen xubno loogu daray aqalka sare maamulka somalilan madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waxa uu sheegay in guddiga doorashooyinka dadban uu u soo diray warqad uu ku caddaynayo in puntland go-aankii ay ka gaartay xubnaha aqalka hoose ay dib uga laabatay dhanka kalena guddiga doorashooyinka dadban ayaa sidoo kale waxay maanta ay ku dhawaaqeen magacyada iyo liiska musharaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee gobollada waqooyi guddiga loo xilsaaray doorashada xubnaha aqalka sare ee deegaanada maamulka somalilan ayaa waxay soo saareen musharaxiinta u tartamaysa xubnaha aqalka sare guddiga ayaa waxa uu sheegay in lasoo dhammaystiray liiskii musharaxiinta ayna soo buuxiyeen shuruudihii ka mid noqoshada aqalka sare iyo warbixin kooban oo ku saabsan hawsha guddiga loo xilsaaray waxaana la sheegay in dhowaan ay ka dhici doonto doorashada xubnaha aqalka sare ee maamulka somalilan magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya